فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada aan caawa idinkugu hayno haddii allaha awoodda lih ogolaadana waxaa ka mid a faah-faahin ka soo baxaysa khasaarihii ka dhashay weerar maanta lagu qaaday xero tababar oo ku taalla duleedka magaalada muqdisho xukun dil ah oo galabta ka dhacay deegaanka buulofuulay ee bay iyo bakool mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratal carab oo bayaan ka soo saaray dilkii shisheeyuhu u geysteen amiirkii mujaahidiinta maqhribul islaam faahfaahin ka soo baxaysa dagaal beeleed maalmahan ka dhacayay feerfeer oo dhaca xuduud beenaadka kala qaybiya hiiraan iyo dhulka soomaaliyeed ee xabashidu haysato munaasabad waxbarasho oo ay ka qayb galeen culummo iyo marti sharaf badan oo ka dhacday degmada saakow iyo wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona waxaa nagala qaybgelaya qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayna ku bilownay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar nafhurnimo ah ku qaaday xero dhacda duleedka magaalada muqdisho oo uu turkigu ku tababarayay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadan waxaa la socday waryaheena cabdifataax maxamed qaasim isagoona noo soo raaci doona wararkii ugu dambeeyey ee korona xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar nafurnimo ah waxa ay la beegsatay ciidamo badan oo soomaali ah oo loo tababarayay layli sarkaal kuwaas oo fayl ku jiray si ay u galaan xerada turkida ee duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan u dhexaysa jasiira iyo xerada xalane ciidamadan ayaa mar qura waxaa lala beegsaday qarax aada u weyn oo uu fuliyey mid ka mida dagaalyahanada nafurayaasha ee mujaahidiinta al-shabaab waxaana laga maqlayay meelo badan oo magaalada iyo hareeraheeda ah kaas oo sababay inay dhimasho iyo dhaawaca ku noqdaan in ka badan labaatan sarkaal mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarka waxaana ay xaqiijiyeen in ay ku dileen toddobo ka mid ah saraakiishaasi dowladda federaalka ah loo diyaarinayay sidoo kalena ay dhaawaceen afar iyo toban kale goobta waxaa weerarka kadib isku geedaamay ciidamo badan iyada oo sidoo kale la arkayay gaadiidka nooca ambalasta ama gurmadka degdega ah oo qaadayay dhaawacyada bishii abriil ee sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii ayaa la xusuusanaya in weerar nafurnimo ah sidan oo kale ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday xerada warshadii nacnaca oo turkidu ay ku tababarayeen saraakiil iyo ciidamo waxaana weerarkaasi ku baxay ugu yaraan shan iyo labaatan saraakiil iyo tababarayaal ah isku soo wada duub ee weerarkii maanta haashimow waxa uu ku soo hagaagayaa iyada oo toddobaadkan gudihiisa weerar kale oo nafurnimo ah oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsatay xero ku taalla deegaanka bacadweyn oo uu maamulka galmudug ku tababaranayay ciidamo halkaasoo khasaare nafeed iyo mid maaliyadeedba lagu gaarsiiyey ee dhacdadaas haddaan intaa uga gudubno ee wararkii ugu dambeeyey ee corona dhimashada weli waxaa hogaaminaya oo kaalinta koowaad ku jira maraykanka ilaa iyo haddana dadka ee cudurka corona uu ka dilay tiradoodu waxay gaaraysaa boqol laba iyo labaatan kun sideed boqol toddobaatan iyo toddobo iyada oo labadii saacee ugu dambeysay la diiwaan geliyey laba boqol lixdan iyo toddobo amerikaan ah oo naftu ay ka haday tirada guud dadka maraykanka uu ku dhacay koronaha waxay gaarayaan laba milyan afar boqol oo kun laba boqol konton iyo toddoba qof dalka baraaziil dhimashadu waxay gaartay konton iyo kow kun shan boqol iyo labo iyadoo labadii saacee ugu dambeysay la diiwaan geliyey sagaashan iyo shan qof tirada guud ee dadka reer baraaziil ee cudurka koronaha uu ku dhacay waa hal milyan boqol toban iyo toddoba kun afar boqol iyo soddon qof ruushka tirada guud ee cudurka koronaha uu ka dilay waa siddeed kun saddex boqol konton iyo sagaal qof oo boqol konton iyo saddex ka mida la diiwaan geliyey shantii saac ee lasoo dhaafay hindiya tirada guud ee dadka ruushka ee cudurka uu ku dhacay waxay gaarayaan shan boqol sagaashan iyo shan kun toddoba boqol iyo shan qof hindiya korona waxa uu ka dilay toban iyo afar kun afar boqol siddeetan iyo saddex qof iyadoo lixdii saacee lasoo dhaafay la diiwaan geliyey afar boqol lixdan iyo siddeed qof oo dhimasho ah ugu dambeyn dalka ingiriiska cudurku waxa uu dilay afartan iyo laba kun sagaal boqol labaatan iyo toddobo iyadoo afartii saacee lasoo dhaafay la diiwaan geliyey dhimashada laba boqol iyo siddeetan qof tirada guud ee dadka ingiriiska ee uu cudurku uu ku dhacayna waa saddex boqol iyo lix kun laba boqol iyo toban qof فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
xukun xaddi ruddo ah ayaa galabta ka dhacay fagaare ku yaala deegaanka buulafuulay ee gobolka bay iyo bokool waxaa lagu fuliyey laba xubnood oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed haddaba qaadiga ayaa fagaaraha ka aqriyay xukunka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ujeedo hokon xadurida maanta oo ah maalin talaado ah oo ay taariikhda islaamku tahay labada bisha kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo kow kuna beegan saddex iyo labaatanka bisha lixaad laba kun iyo labaatan waxaan halkan ka caddaynaynaa xukun xaduriddo ah ay ku xukuntay maxkamadda wilaayada islaamiga bay boqol labada nin ee kale ah kow cusmaan daahir cali oo loo yaqaano afsaar degan qansax dheere da-diisuna tahay soddon iyo kow jir kana tirsan ciidanka riddida ee koonfur galbeed iyo riddida dhexe labo axmed shariif cabdiwaaxid degan wanlaweyn da-diisu tahay siddeed iyo labaatan jir kana tirsan ciidamada riddada ee koonfurgalbeed qeybta booliska faahfaahinta xukunka waxay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta labada qofood oo magacyadooda kor ku xusan oo ka tirsan ciidanka riddida ayagoo dhuumaalaysanaya sida uu kor ku caddeeyey wakiilu dacwaha ciidanka mujaahidiinta qaadiga hortiisa kadibna waxay hor keeneen ciidanka labadii qofood maxkamadda taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobanka bisha sideedaad kun afar boqol afartan iyo kowda kadib wuxuu ku soo eedeeyey wakiilka cismaan daahir oo loo yaqaano afsaar wuxuu ka tirsan yahay ciidanka dhexe ee riddida wuxuu ka mid ahaa ciidankii kusoo duulay muxaafadada binsaar ee walaayada islaamiga baay boqol wuxuuna istaaq u ahaa murtad xasan ceelay wuxuuna si toos ah mushaar ugu qaataa riddida dhexe lacag dhan boqol doolar labo axmed shariif wuxuu ka tirsan yahay ciidanka riddida koonfur galbeed gaar ahaan kuwa booliska wuxuuna ka tirsan yahay muddo dhan shan sano waana mishaari wuxuuna qaataa boqol doolar jawaabta eedaysanayaasha kow cismaan daahir haa waan ka tarsinaa ciidankaasi muddo dheer waxaana istaaf u ahaa xasan ceelaay waana isdagaalnay waan ka tegey oo waxaan aaday xamar kadibna waan isaga tegey labo axmed shariif haa waan ka tirsinaa ciidankaasi ilaa iyo shan sano waana isaga tegey jawaab celinta wakiilka kadib markay ku jawaabeen eedaysanayaasha inay ka mid ahaayeen ciidamadaasi ayna isaga tageen waxay maxkamaddu weydiisay wakiilka in uu ka jawaab bixiyo ka tegitaanka ay sheeganayaan inay ka tageen ciidanka ay ka tirsanaayeen wuxuuna ku jawaabay sida tan maya waa beentood weli way ka tirsan yihiin ciidanka oo waxay qaataan mishaarkooda hadda waxaana u hayaa caddaymo arrintaas kadib waxay maxkamaddu weydiisay eedaysanayaasha inay qaataan mishaarkooda waxay caddeeyeen labadoodaba inay ugu soo dhacdo mishaarkooda simikaaradooda ayna ogeyn markii lasoo qabtay kadib in uu u soo dhaco mushaarka iyo in kale xukunka maxkamadda markay dhegaysatay maxkamadda eedda uu usoo jeediyey wakiilka eedaysanayaasha kor ku xusan magacyadooda iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo qiraal ah oo inay ka tirsan yihiin ciidanka riddada ayna jirin caddaymo sax ah oo ka madax bannaan oo muujinaya kabixitaankooda dowladda riddada aan ka ahayn afkooda weliba ay jiraan astaamo muujinaya in ay weli ku jiraan ciidankaasi sida mishaarkooda oo weli ugu soo dhaca simikaaradooda waxay ku xukuntay maxkamadda islaamiga duridda labada qofood oo hortiina jooga aan kor kusoo sheegnay magacyadooda labo in lagu fuliyo xadkaasi fulintaasna ay tahay dil wuxuu ku sugnaaday xukunkan iqraar adilada loo cuskaday xukunkan qowlu rasuul sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaaca ilaa musliman waana la fuli karaa xadka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa bayaan ka soo saaray dilkii uu faransiisku u geystay amiirkii mujaahidiinta maqrabul islaam sheekh abuu muscab cabdulwaduud waxaana bayaanka isha soo mariyey waryaheena salmaan axmed mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa goordhow waxay baahisay bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaasoo ummadda muslimka looga tacsiyeynayo istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam kaasoo dhowaan faransiisku ku dilay waqooyiga dalka maali kadib weerar uu halkaas ka geystay bayaankan oo ku qoran luuqadda carabiga kana kooban saddex beyj islamarkaana ay ku jiraan nusuus sharci ah oo qeexaysa fadliga uu leeyahay qofka shahiidka ah ayaa mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxay ku direen tacasi iyo sabarsiin ee ku socota mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam iyo guud ahaan mujaahidiinta alqaacida iyo guud ahaan ummadda muslimka ah annagoo ah alqaacidada jasiiratul carab waxaa nafteenna iyo walaalaheenna maqribul islaam ku sugan iyo sidoo kale hogaanka alqaacida iyo guud ahaan ummadda muslimka ah uga tacsiyeynaynaa istishaadka hogaamiyaha halyeyga ah ee ahaa imaamka geysiga ah asheykh cabdilmaalik daragdaal abi muscab cabdilwaduud ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaasoo ummadda muslimka looga tacsiyeeyey istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud waxaa bayaanka lagu sheegay in asheykh abi muscab uu lahaa ee masiiro dheer oo ay ka buuxdo nafur iyo jihaad islamarkaana ahaa qof casiimo adag leh masiiradiisa jihaadkana ay soo martay dhibaatooyin iyo culaysyo badan ee islamarkaana uu sheekhu sugnaaday ee waxaana lagu sheegay inuu ahaa sheekhu ee qof tajrubo fiican leh ee islamarkaana fuliyey intii uu hogaanka mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam hayay camaliyaad waaweyn oo shaafisay sida bayaanka lagu yiri ee quluubta dadka muslimiinta ah kana caraysiisay cadowga waxaana bayaanka lagu yiri ee sheekha allaha u naxariistay kama zuulin inuu marba ku saramaro ee jaranjarada acmaasha waaweyn ee jihaadka ah ilaa markii ugu dambeysay uu gaaray xasanada weyn iyo khaatimada wanaagsan oo ah shahaadada sidaan u rajaynayno ayaa lagu yiri bayaanka waxaa bayaanka sidoo kale lagu soo hadal qaaday ee qaar ka mida kelimaadkii uu jeediyey asheykh abi muscab cabdilwaduud intii uu noolaa kuwaas oo ka tarjumaya dadnimada uu lahaa sheekhaas iyo mafaahiimta waaweyn ee uu sheekhu tarkiisan jiray waxaa ka mid a hadallada bayaanka lagu soo qaatay kelimid ka mida kelimaadkii uu jeediyey sheekh abi muscab cabdilwaduud intii uu noolaa oo uu ku leeyahay waxaan ku tarinaynaa macaanida ugu saraysa ee guusha inay tahay in lagu sugnaado ahdaafta iyo mabaadi'da islamarkaana aan la bedelin gargartana laga gelin waxaana allah weydiisanaynaa inuu nagu sugo diinkiisa ilaa aan kala kulanno allah casa wajalla sidaas waxaa leh asheykh abi muscab cabdilwaduud waana muqhtataf ka mid ah ee kelimaadkii uu jeediyey asheykh abi muscab cabdilwaduud ee laguna soo qaatay bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaa sidoo kale kelimaadka sheekha uu lahaa ee bayaanka lagu soo qaatay ka mid ah ee kelimad uu sheekhu ku leeyahay marka ay shahiidaan walaalaheenna taasi waxay ka dhigan tahay inaan ballan oofin dheeraada u samayno mabaadi'dooda waxaana allah idinkii kusii taagnaan doonnaa waddadii ay ku calaameeyeen dacwadooda iyo jihaadkooda kuna nuuriyeen dhiiggooda islamarkaana jallaafooyinka iyo waxyaabaha lagu turanturoodo ay kaga leexiyeen hilbahooda ee dhiigagaas iyo hilbahaas waxay ahaan doonaan ee nuur noo ifiya waddada iyo dab nagu holciya inaan ka aargoosanno ummadaha kufriga iyo madaxyaweynta mujrimiinta nolol nooma wanaagsanaanayso ilaa aan ka tahirino dhulkeenna ee rijisiga ama qurunka gaal kasta oo soo duulay oo dembiile ah iyo sidoo kale ilaa uu askariga ugu dambeeya ka baxayo ee waddamada islaamka islamarkaana aan xididada u siibno saldhigga militariga ugu dambeeya ee uu maraykanku ku leeyahay dhulkeenna dhaawacan laga soo bilaabo magaalada arribaad ilaa jakaarta sidaas waxaa leh asheykh abi muscab cabdilwaduud waana mid ka mida kelimaadkii uu jeediyey sheekha intii uu nolaa laguna soo qaatay ee bayaankan ay soo saareen mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab loogana tacsiyeynayo istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud kaasoo dhowaan uu faransiiska ku beegsaday ee duqayn uu ka fuliyey waqooyiga dalka maali inkastoo asheykh abi muscab cabdilwaduud uu shahiiday haddana waxaa bayaanka lagu sheegayaa in jihaadka uu sii socon doono loolanka iyo muwaajahada ka dhexaysa xaqa iyo baatilkana ay sii socon doonto maadaamaba ay diimuhu kala duwan yihiin ee dhulkuna uu dhulkii yahay samaduna ay samadii tahay basharka noolna ay basharkii yihiin waxa isbedelay oo keliyana waa in raayadii uu hogaamiye dhiibay kuna wareejiyey hogaamiye kale faransiiskana wuxuu ogaan doonaa inuu ku maashoobay ee boholada dagaallo uu ku halaagsamayo ee mustaqbalkana uu fisho weeraro waaweyn oo kaga imaada halyeeyada maqribul islaam ee ku nool maali iyo algeria sida bayaanka lagu sheegay kuwaas oo dulinimada diiday ee islamarkaana ka dhiidhiya dulmiga ahna dad geesinimo iyo hal adeyg leh sida bayaanka lagu yiri bayaankan tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab wuxuu imaanayaa iyadoo habeen hore mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakat al-shabaab almujaahidiin ee ka jihaada bariga afrika ay baahisay bayaan tacsi ah oo ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo looga tacsiyeynayo istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud waxaana mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab ay noqonayaan jamaacadii labaad ee ka tacsiyeysa istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud kadib xarakat al-shabaab almujaahidiin waana marka laga hadlayo jamaacaadka waaweyn ee jihaadiga ah dhowaan ayay ahayd markii mu'asasada warbaahineed ee al-andulus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam ay baahisay kelimad uu jeedinayo asheykh abu cabdililaah oo ah mas-uulka iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam ee kaasoo ummadda muslimka meel weliba ay joogto uga tacsiyeeyey una xaqiijiyey istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab
ummaddeenna qaaliga ah walaalahayga muslimiinta ah ee jooga bariga iyo galbeedka walaalahayga mujaahidiinta ee gacanta ku haya dhimbilaha dabka walaalahayga mujaahidiinta ah ee ku jira xabsiyada cadowga waa beri kasta oo dilaacana sugaya faraj assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu allah weyneeyo ajarkeenna iyo ajarkiinna ee ku aadan weysmada aan annaga iyo idinkuba weynay amiirka alqaacida ee waddamada maqribul islaam oo ahaa shiiqii geesiga iyo sakhinimada badnaa ahaana libaa xaliyey ah ahna abi muscab cabdilwaduud raximahullah kadib duqayn diyaaradeed oo ku beegsatay waqooyiga maali wuxuu allaah doonay in duqayntaas ay gebagabo khayraysan u noqoto masiiro jihaad oo soo socotay toddoba iyo labaatan sano sannadahaasna sheekhu marna ma baran micnaha raaxada seeftiisana galka kuma celin ilaa ugu dambayntii uu gaaray dantiisa نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
barnaamijka dhuw waxawaraysiyada ayaan dhex muquuranaynaa xiise dagaal ayaa weli ka taagan deegaanka feerfeer oo dhaca xuduudbeenaadka kala qabiya hiiraan iyo dhulka soomaaliyeed ee xabashidu qaadatay halkaas oo ay ku dagaalameen laba beelood oo walaalo ah haddaba waxaan la xiriirnay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee hiiraan nabadoon cali maxamed cusmaan cali saabuun ugu horreynna waxaan weydiinay sida ay wax u jiraan bismillah alxamdulilah horta niman yahow meeshaas dagaalaa ka dhacay dagaal dad badan ku dhintay ayaa ka dhacay dagaal laba qabiil oo soomaaliyeed oo wadadega gobolka hiiraan ayaa ku dagaalamay marka waxaan fiicnayn ayaa ka dhacay waxaan ilaahay raalli ahayn ayaa ka dhacay dad ayaa ku dhintay ma garat dhaawac fara badanna waa jiraa ma garat waa marka gart dagaalkaas aadaan ula soconnaa haddaan nahay ka oday ahaan ama nuqba ul hiiraan aadaan ula soconnaa dagaalkan yaa ka dambeeya dhex maraya beelaha walaalaha ee halkaasi wada dega adee runtii dagaalkaas eh, wuxuu ka dhacay horta meel xadbeenaadka agtiisa ah soona aabaaley ilaa feerfeer meel ka sokaysa oo sida xuduudbeenaadka macnaha dhinaca soomaaliya ayay ku tilmaamaan marka dagaalkaas waa dhacay waana la ogyahaa cidda ka dambaysay waayo ciddii weligeedba ka dambayn jirtay oo qabaa'ilada soomaaliyeed siyaasad markay damcaanba hubka isugu dhiibi jiray ayaa ka dambaysay dabadana ka afuufaya ma garata waayo ciddaas ciddaas annagu waxaan u naqaanaa kooxda farmaajo ma garata kooxda farmaajo ama hirshabeelle ayaa ka dambeeya ma garata oo qolyahaas ayaa ka dambeeya maxaa caddayn u ah caddaynteeda waa iska badan tahay maxaa yeelay dadku waa is-yaqaanaa waa dad deegaanka wada dega haddee askariga laftigiisu inta iska dhiga tuutaha iska dhigu qorigiisii iyo booshkiisii iyo rasaastii uu lahaa ayuu u qaatay marka rag badan aa yaqaanaa oo hebel iyo hebel iyo hebel la dhihi karo kadibna markay soo laabteen tuutahooda gashaday ayaa jira marka tuutaha waa la iska siibayaa magacii qabiilkuna waa jiraa ma garata control male waayo kooxduba waaba koox iska maaragtay fawdada ka shaqaysa oo yacni gacmo shisheeye ay ka dambeeyaan oo oo xukun oo qaybi waayo waa wax nidaama ma leh waa iska maaragtay dad waxay rabaan sameeya ma garat khasaaraha ka warran hadda dagaalkan u geystay intii aad ka war haysaan maxay gaarsiisan tahay niyow khasaaruhu ma yara khasaaraha ilaa waxaa naloo soo sheegay annagu ma naqaan wax dhaawac ku dhiman doono ilaa waxaa naloo soo sheegay sideed ma garat sideed dhimasho ah sideed dhimasho ahaa sida xaqiiqda ah oo naloo sheegay maxaa la isku haystaa ilaa hadda oo ka dhexeeya beelahan dagaalkan horta waa dagaaladii dhici jiray ee soomaaliyeed kadib yacni siyaasad kaleba ha soo gasho hadday rabto yacni dhul beereed ayaa la isku haystaa ma garata dhul beereed weliba b- fatahaadii ay soo gashay oo qoyan oo abuur u baahan ayaa la isku haystaa ma garata meeshaas ayay ka bilaabatay ma garata siyaasad kaleba ha isaga jirta hadday rabtee waa gartay hadda waa sida xaaladda wallaahi niyow xaaladda haddee dad isdilay waaye oo maaragtay meydad badan iyo dhibaato fara badan u kala gaartay wax wanaag ah oo hadda dhex yaallaa ma jiraan ma wada hadlin oo hadda wadahadal ma aysan samayn oo saa dad madax bannaan ma aha dhinacaasna waxaa jooga niman la yidhaha new police oo maaragtay etoobiya riddada new police ayaa joogta dhinacaas feerfeer dhinacaanna waa qolyahan kale oo ayagu dagaalka ka dambeeyey waaye marka wax wanaaga ma jiraan shirshir beena iyo waxyaalo feerfeer ka dhacaa iyo kii gobolka looga yeeray guddoomiyihii gobolka hiiraan ninkay ku sheegaayeen waxyaabahaas waa jiraan ma garata maantuuba tegeyba feerfeer tegey maalin dhawoodna shir xumo yeesheenna wuu fashilmay ma garata saasaan ula soconnaa wasiirka warfaafinta hirshabeelle dowladda federaalka wuxuu ku eedeeyey inay iyaku dagaalka ka dambeeyaan ka dhacaya deegaanadaas marka maxaad kala socotaa adeer waa run oo dagaalka horaan idinkugu sheegna inay ayagu ka dambeeyaan oy abaabulaan magacyo kale ha isaga bixiyaano hadhahaana dhulbeereedaa la isku qabsaday laakiin waa wax ay kooxda farmaajo iyo kuwan hirshabeelle dabadhilifka ah ay ka dambeeyaan oy abaabulayaan waaye dagaalo badan oo sidaan oo kale u dhacay oo ay ka qayb qaateen maaragtay ciidamada qoladan dawladda sheeganaysa oo tatuutihii la iska dhigay qoryihii la qaatay rasaastii la qaatay waa jirtaa xataa mararka qaarkood waa ka qayb qaatanayo tuutahooda watay ka qayb qaataan oo saas uma fikiraan oo yaan tuuto laydinku arkin ma dhahaan laakiin waa shaki kuma jira taas waana runtiis ninkaas sida uu sheegayo ninka wasiirka warfaafinta sheeganaya ee hirshabeelle waa runtiis si uu og yahay qof marmar xoogaa waa yaraa dantuu iyo doonaba ha ka lahaadee waa waa ka hadla xaqiiq waa runtiis waaqiciga dhabtaahu sheegay ma garat waa garta dardaarankaadu muxuu yahay hadda dardaarankeena wuxuu yahay annagu haddaan nahay nuqubada gobolka hiiraan ka oday ahaan waxaan leenahay waxaan leenahay dadku wax badanaan la hadalnay haddana waa la hadlaynaa kana daali mayno waxaan wadnaana waa dacwo ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ajir ka xisaabsanaynaa war waxaan leeyahay dad yahow wax badanaad isdisheen wax badanaad maalaayacni isku disheen wax badanaa hubka la isugu kiin dhiibay waxaan ognahay beelaha degan gobolka hiiraan waa dad wada degan gobolka een, dhul fara badan oo boqolaal kilomitir ka badan ayaa waraabay oo webigu kusoo fatahay Eh, waxaa ka baxa marka dhulkaas een, eh, maaragtay beero aada u fara badan sida sisinta geleyda iyo waxyaabo lamid aha ka baxa xaqiiqatan dhulku waa idinku filan yahay ilaahay subxaanahu watacaala ha laga cabsado dagaal waad ogtihiin annagu idiin sheegi mayno dhibaatada uu leeyahay waad ogtihiin dad walaalaha ha tihiin dad xidida ha tihiin waxaa tihiin wiil iyo abtigiisu ayaa tihiin dadka reer hiiraan waa ognaha qabaa'ilo badan ayaa ku nool gobolka hiiraan oo ilaa tobaneeyo qabiil iyo wax ka badan ayaa ku nool waxaan leeyahay dad iyo hubka la isugu dhiibaya gaaladu isku dirayso waxaan leeyahay ka fiirsada arrintaas iyada oo ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada waxaan la hadlaynaa annagu dadka muslimiinta ayaan la hadlaynaa waayo ninkii maaragtay gaala ama ridaa isaga maba la hadlayno kaas waxaaba leenahay ilaahay subxaanahu watacaala u toobadkeen toobadkeen kadib alla ka cabsigu yimaadaa marka waxaan leeyahay dadka shacabka ah ee ishaacaadka lagu furay ee maaragtay la isugu dhiibay hubka oo la yidhi war meeshaan dhul barwaaqaaha yaala qabsada kuwo kalena laleeyahay dhulkii miyaa la dhacayaahe reer hebel waa idinku soo duulayaan anigu dadkaas ayaan la hayaa muslimiinta ah oo ishaacaadka iyo brobagandada lagu furay oo xamiyadda qabyaaladu ay dhex martay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha laga cabsado soomaalidu waxay dhihi jirtay dagaal wiil kuma dhashee wiila ku dhinta sax waayo markii qabaa'il ay tahay waa run wiil waa ku dhintaahe kuma dhasho laakiin waxaa faa'iido lagala kulmaa marka gaalada lala dagaalamayo waad ogtihiin dalkiinii waa la qabsaday dalkiinii wadamo shisheeye ayaa qabsaday waata gobol gobol la idiin qaybiyey waata federaal la idiin qaybiyey waxaas waxaa waaye labada qabiil ee yacni federaalka qabiilba qabiilka kale hala dagaalamo waayo wax badan badan ayaanu ka hadalnay u sheegnay oo nir war federaalku waa fidno waa fawdo waa diin la-aan waa macnaha si la idiin xukumaa la rabaa oo waxaa laleeyahay hirshabeelle iyo galmudug shaqe iskuma leh waa laba gobol aa laleeyahay markaasaa midba mar la cunaya marka waxaan leeyahay fidnoo dhan waa waxa la yidhaha federaalka wax badanaanu ka dignay ilaa bilowgii ilaa haddana waa ka digaynaa federaal ha la iska ilaaliyo ummadda soomaaliyeed ama islaamka ahi waa mid almuslim akhulmuslim waa xadiidkii nabigeena sala allahu calayhi wasalama marka walaala adinkaa walaalo ah iska ilaaliya gaaladan oo maaragtay idinku soo duushay oo dhulkiina iyo khayraadkiina rabta inay qabsato soo gaabina madoona gebagabadaan ku dhowna insha allah أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay iskuulka ibnu cabaas ee degmada saakow ayaa qabsaday munaasabad weyn oo lagu furayay sana dugsiyeedka cusub waxaana inooga qayb galay waryaheen abuubakar ibraahim geedi oo warbixintan inooga diyaariyey dhowaan gudaha xarunta iskuulka waxaa ka dhacday munaasabad aad u ballaaran oo lagu daafurayay sana dugsiyeedka cusub ee machadka iyadoona abaalmarinno la guddoonsiinayay ardaydii ku guulaysatay kaalmaha hore kadib imtixaan ardayda laga qaaday sana dugsiyeedkii ay horay u soo qaateen ugu horrayn waxaa xafladda lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka qowlka allah waxaana akhriyey cabdiraxmaan aadan abshir oo ka mid a ardayda machadka ibnu cabbaas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed isagoona maamulka iskuulka uga mahad celiyey howsha ay hayaan ilaah baan uga mahad celinaa subxaana wa tacaala noo suurtogeliyey xafladan quruxda badan ee agaasinka badan inaan walaalaha kala soo qaybgalle farxadda xambaarsan ee la rabo in lagu soo tarxiibiyo oo lagu dhiirigeliyo da'yarta waxbarashada rabta ee macadka ibnu cabaas iskuulka ibnu cabaas jazaakum allahu khayr walaalihii soo diyaariyey xafladdan waxaanu dhiirigelinaynaa da'yarta wiilal iyo gabdhaba inay waxbarashada ku dadaalaan waxbarashadu waa waxay umamku isku dhaafeen da'na kuma xidhna min almahdi ila allahdi laga soo bilaabo hooyada markii naaskeeda laga guro ilaa iyo intii qabriga laga gelahayo intaa inuu qofku waxbarashada wata ayaa la rabaa faliajli haada caalamkan hadda aan joogno waa caalamkii cilmiga ah dhallinyarada socota ha dadaalaan oo waxbarashada ha ku dadaalaan qiimogalkeeda dee qur-aankana waan ku aragnay waa shayga keliya ee tahay waxbarashada rabbulcaalamiin uu nebigiisa ku yidhi iga codso aan ku siiye waqul rabbi zidnii cilma nabi allow i weydiiso waxbarasho iyo aqoon i weydiiso waan kuu kordhinayaa ilaahi subxaana wa tacaala dadka ehlu cilmigihii waa bani aadamka iyo makhluuqaadka oo abuuray dadka u markhaati gashaday waxaa ka mid ah oo qolada labaad ah dadka cilmiga leh shahid allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist ilaahay wuxuu markhaati ka yahay inuu isagu keligii yahay waxaa markhaati uga ah malaa'igta waxaa markhaati uga ah dadka ehlu cilmiga ayaa ilaahay inuu keligii yahay markhaatiga ehlu cilmiga sharaf waxaa uga filan inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku gaar yeelay in ay yihiin kuwa ilaahay markhaati uga ah darajada labaad ee alla siiye waxaa ka mid a ilaahay aqoontiisa ilaahay kolba waxaa ka baqda qofka yaqaana bixasabi macrifatika lilaah baad ilaahay ka baqashadiisuna gaadhaysa allah muxuu lahaa innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa si dhaba uga baqda dadka cilmiga leh idan ikhwaani waxaan leenahay waxbarashada aan ku dadaalno habeen iyo maalin fanni keli ayaan la agtaanaanin mutafanin aan noqonno waxaa fiican aabbayaashu inay ilmaha waxbarashadiisa ka warqabaan oy u yimaadaan macallinkii wax dhigayay oo yidhaahdaan halkuu wax marayaa wiilkayga iiga waran welibana waxaa ka sii qaalisan iyaduna taasoo kaleetoo la mid ah oo tan kabaysa ilmaha markuu guriga ku soo laabto oo cashirkii maanta uu soo qaatay inuu buugtii oo isku duuban uuna meesheedii dhigin ee aabbuhu uu yidhaahdo muraajacee haddii la heli karayo macallin kale oo beel yar lagu siiyo oo duruusta ardayda u muraajaceeya hadduu aabbuhu awoodi karahaya ama dhowr xaafadood isku darsadaan habeenkii ardayda cashirada loo muraajaceeyo oo loo soo jilciyo ardaydu shaw dheer bay goynaysaa waqti dheer bay goynaysaa xataa waxaa suurtagala ilmaha fahmadiisu inta jurba kor u kacdo inuusanna dugsiyadan ka boodo oo la yidhahdo wuu ka mustawo sarreeyaa sidoo kale maamulaha machadka ibnu cabbaas ayaa kasoo qaybgalayaasha munaasabadda u faahfaahiyey muhiimadda ay u qabteen xafladdan isagoona ka warbixiyey duruus ay qaataan ardayda iyo heerarka uu ka kooban yahay iskuulka ikhwaani fillaah marka ugu horraysa allah casiiska qaalibkaana abuuray ayaan mahad ballaaran u jeedinayaa ka gadaal dhammaan dadka ka soo qaybgalay munaasabadatan waxaan idin leeyahay jasaakum allahu khayra aljazaa tallaabadaa soo qaadeenna ilaahay miisaankiina xasanaadka ah allah idin saaro khayrkiina allah badiyo waxaan idin sheegayaa waxaanu isugu imaannay danta carruurteenna waxaan idinku yeernay waalidiintaan u yeernay odayaashaan u yeernay mas-uuliintaan u yeernay culimmadii ayaan u yeernay waxaanu u yeernay in aad ogaataan waxaanu meesha ku hayno iyagoo wax soo bandhigi doono insha allahu tacaala in sanadkii ama daraasadii sanadii aanan dhihine daraasigii ama duruustii hore inay dhammeeyeen haddana duruus cusub kale ay geli doonaan duruustii dhammaatay iyo duruus kala bilaabmi doonto inay waalidiinta ay ogaadaan ardadooda in ay ka baxeen ama caruurtooda fasal ka gudbeen fasal kalena ay u gudbi doonaan insha allahu tacaala inay ogaadaan marka waxaanu idinku yeernay in aanu ku dadaalno ilmaha waxbarashadooda duruusta ay soo qaateen way badan tahay maadada la yidhahdo tarbiya alislaamiya oo ka kooban alqur'aan watawxiid xadiid fiqi siiradana ma garanaysaa way soo raacaysaa waxaa kale maxaan idhaahdaa ay soo qaateen luga carabiya riyaadiyaad culuum مواد اجتماعية أما جغرافية تاريخ اللغة الصومالية اللغة الإنجليزية مواد استرد بدن ودان شيغي أي سوقاتين محايد مستوى هذنا طبعا مدرسة كستو هاي لا هاي كو وناسن ممتازين يكو ردحادة يكو هوسية يكو سي هوسية نبوا لقي هليا مركو حوي فوارق الفردية لقى موايو وقف مارتي ولا شيء baliid ama maxaan idhahdaa ayaa jira marka maadooyinka ay soo qaateen ilaa waa uu ma garanaysaa safan yahay dugsi hoose ilaa dugsi sare waa taxan yihiin marka waxa weeyaan waxaba kala deduunaadeen ha kala fafogaadeen heerarka saddexda heer heer hoose dhexe sare intaba waa leeyahay si aysan u caajisin kasoo qaybgalayaasha xafladda waxaa markaan dhaxtaal laga dhigay su-aalo diini ah oo la weydiinayay bulshada islamarkaana ciddii ka jawaabta la siinayay abaalmarino qaali ah afar su-aalood oo loo jeedinaya dadweynaha waxayna mutaysina ku mutaysinayaan jawaab haddii ay jawaabta keenaan abaalgud insha allahu tacaala maxay yihiin afarta su-aalood masmu qabiilat camaar ibni yaasir min jihati abiihi wa ummihi maxaa la qabiiladii camaar ibni yaasir aabbihiis iyo hooyadiis qabiilkooda muxuu ahaa waa idin faa'iideyna marka insha allah aabbihiisa qabiilkiisa wuxuu ahaa waxa waaye qabiilkiisa cans almadxajiyi hooyadiisna waxa weeyaan maqsuum kaanad maqsuumiya su-aasha kale xigta oo iyadana ku darajo ah xagga abaalgudka waxa waaye masmu ummu ayman mawlaat rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wa xaadinatuhu ay soo dhe soo kaco sheekh lacagta iga yarayn doontaa mareen barakat alxabashi
barakat alxabashiya wajazaaka allahu khayran jugdha adig u baahnid waxa waaye dukaanaad leedahay raala su-aasha kale saddexaad waxa waaye man qaala haadihi alcibaara khuduu calaa yadayhi qabla an tajtamica calayhi alcarabu war gacmihiisa qabta intaynan carab isugu tegin hadalkaas yaa yidhi magacayga waa maxamed kuusow hadalkaasna waxaa yidhi abilahab jazaaka allahu khayran ninkaan lacagteeda waa dhamaystay aye su-aashii kale ugu dambayso afaraad waxa waaye kam alwiyat somaal gabdhaha loo dhaafaya tan gobollada soomaaliya meeqaa waay ayaa loo dhaafaya gobollada soomaaliya meeqaa waay gobollada soomaaliya meeqaa waay kam muxaafadaata soomaal maxaa dhahday toban iyo sideed gabadha dhahday si ardayda macadka ibnu cabbaas ayaa goobta ka sameeya bandhig waxbarasho oo cajiib ah iyadoona gaar ahaan waalidiinta indhahooda laga dheehanayay farxad iyo shucuur aad u sarraysa alxamdu lilaahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أيها الحاضرون في هذه المناسبة العلمية من مسؤول الولاية والعلماء والمعلمين والآباء والأمهات وكل من شارك معنا في هذه الاجتماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مسرور بإلقي على مسامعكم موضوع الاستقامة على العلم والخير كله أيها المستمعون الكرام اعلموا أن الاستقامة سبيل السعادة في الدارين وأن المستقيمين على طل... على تعلم العلم الشرعية وعلى الخير كله هم السعداء في دنياهم وأخراهم لا يخافون عن مستقبلهم ولا يحزنون عن ماضيهم ومأواهم الجنة فقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها فقد أثنى الله على أهل الاستقامة ووعدهم بالأجر الجزيل واستقيموا على طلب العلم الحقيقي مع طاعة الله ورسوله من أكبر العون على النصر على الأعداء أيها المسلمون داوموا على طلب العلم الشرعي واستقيموا على التقوى إلى أن يأتيكم منيتكم فقال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلم أيتها المسلمة كن على علم في طاعتك بالله واتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم وأخيرا أسأل الله لي ولكم الاستقامة والثبات على دينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفلة الكرام اسمحوا لي أن ألقي على مسامعكم أسئلة دينية وأجوبتها من زميلتي إقرأ جد الرسول صلى الله عليه وسلم الخامس هو كلاب ما اسمه الحقيقي ولم سمي كلابا اسم كلاب حكيم وقيل عروة عروة سمي هذه الاسم لأنه كان كثيرة الصيد بالكلاب اذكر اسم جد الرسول صلى الله عليه وسلم اسم خصي الزيد من الذي أنشأ السقاية والرفادة في مكة للحجاج هو خصي ما معنى الرفادة؟
الرفادة طعام يصنع للحجاج في الموسم اذكر وزن صيغة المنتهى مفاعل ومفاعيل كم أقسام الكلام عند علماء البيان واذكر ذلك اسمان هما الخبر والإنشاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز جبار فسري معنى الجبار والعجماء باللغة الصومالية جبار وبلاش أمامك الآن عجمان حوله markan waxaa kelimad la siiyey waalidiinta waxaana codkooda ku hadlayey maxamed xaaji kuusow isagoona la dardaarmay macalimiinta ardayda iyo waalidiinta intaba kan kalmay faday inaanu ku hadala mawduuca ku saabsan waalidiinta horta ardayda qaar ku mid eh waalidiintiio be-ana qaarna adeeradiio be-ana si kastaba haatoo ardayda hata geeka nigamuuqato mayba eedan faraxa geliyaasee qulubtatiidaana boqolkiiba boqol ardayna may faylaha markii ada iskuulka jeyta oo ka farax geliyaasa war ada ka farax geliyow kinga muujiyaasa waxyaabihiiy markaas habarati kinga muujiyaasa eedi eeda linka faraxe boqolkiiba boqol tan lamaad waalidiinta sida hodhiiba sheekhe oo mudiirkanin sheegay ma erfadayhin dhanka waalidiinta ejenhala caawiyo ardayda dhanka macalimiinta ejenhal ku caawiyo ugu dambayntii maamulaha maxadka ibnu cabbaas al ustaad cabdulaahi aadan ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardaydii galay kaalmaha hore ee imtixaanka isagoona goobta uga dhawaaqay magacyada ardaydii galay kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad bismillaahi waxaa noo bilaabmaya insha allahu tacaala qiibintii kaalmihii la kala galay waxayna kala ahaayeen ardada dabcan haddii tartan la wada galo waa la kala badinayaa qiibna waxa weeyaan kaalinta koowaad ay galeen qaarna dhexe qaarna kaalinta saddexaad koowaad labaad saddexaad marka insha allahu tacaala waxaa noo qiibinaya waaliga kaalinta koowaad waxaa ugu horeeya fasal walbana waxaa laga soo qaaday saddex arday gabdhi wiilalba leh fasal walba marka waa yeelinayaa ibraahim aadam qoryow waxaa ku xiga cabdulqaadir ismaaciil cabdulwahaab waxaa ku xiga asmaa xasan aadam waxaa ku xiga ifraax cabdi cabdiqaadir waxaan ku jira kaalimaha koowaad waxaa ku sii xigay farxiya sheekh abubakar cabdilatiif kaalmihii koowaadaan ku jiraa weli kaalinta labaad sadaam cabdirashiid cabdi aadam waxaa ku sii xiga muxamed cabdulxakiim cabdulaahi waxaa ku sii xiga leyla moxamed mukhtaar waxaa ku sii xiga masra xaaji cabdishukri waxaa ku sii xiga ugu dambeeya kaalinta labaad umayma cayduruus yuunis ibraahim waxaa weeye kaalinta saddexaad ayaan bilaabaynaa waxaa ugu horeeya anas aadam qoryow waxaa ku sii xiga moxamed cabdulaahi saney waxaa ku sii xiga iqra maxamuud dhaqane iqra maxamuud dhaqane cabdulmaalik cabdulxakiim cabdallah nasr maxamed diinow aadam diinow aadam iidaa ugu dambaysa jasaakum allahu khayr aljazaa halkaa waxaa noogu dhammaaday xafladdii aan ugu talagalnay daraasadii hore oo dhammaatay iyo daraasadii cusub insha allahu tacaala ilaahay idin barakeeyo aad baad ugu mahadsantihiin ilaahay na gaarsiiyo xaflad kale sidaan oo kale aan isugu imaanno xafladan lagu daafurayey sana dugsiyeedka cusub ee machadka ibnu cabbaas ayaa ku soo idlaatay jawi farxadeed
dhegaystayaal warbixintaas waxay u dambeysay barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lambida waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هو السامي بدين عظيم هو السامي